xilli dagaal belee sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu labadii maalmood ugu dambeeyey uu ka dhacay deegaanada bood qaraac dhabaabyaale iyo ceelxeer oo ah dhul miyi ah oo ku yaala bariga degmada maxaas ee gobolka hiiraan islamarkaana juquraafi ahaan u dhow xadka iyo wadagaan gobolada hiiraan iyo galgaduudka ah uu u dhexeeya dad reeguura ah ama xoolo dhaqata ah uu isaga soo kala guuray deegaano kala duwan una soo roob raacsiday deegaanadaasi oo ay dhowaan roobab xoogan ay ka de'een ayaa wax laga xumaada waxaa ku tilmaamay colaada kasoo cusboonaatay deegaanadaasi odayaasha waxgaradka iyo maamulka degmada maxaas ee beriga gobolka hiiraan ayagoona ku baaqay in xabadda la joojiyo nabadoon xasan cusub oo wehleye iyo nabadoon raaga dhaqane oo ka mid ah nabadoonada degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay waxgaradka labada dhinac ee xurgufta ay ku dhex martay deegaanadaasi in xabadda ay joojiyaan islamarkaana ay ku bedelaan wax walba oo dhacay wadahadal iyo gogol nabadeed meesha la yidhaahdo dhulkan bood iyo ka dhexeeya iyo hira iyo dhulkan ceelxeere iyo dhulka aagaasa oo roobab curashadii sanada dayrta ilaahay ka dhaliyey ayaa la isugu tegey labada dhinac beelaha murusade iyo xawaadle dadkaas wadadariska awalba ahaa halkaasaa la isugu tegey xoogahoo dhibaata dhacday oo dhaawac iyo dhimashaba waa dhaceen marka dhaawacaasaa horeeyey dhimashadana waa waa ka dambeysay maalmahaas ilaahay idankii meeshaas waxaan u aadnay odayaal fara badan maamulkii waxaan ka soo dhalinay nabad dhanka kaleetana waan u yeernay waxaan ka ballamay dhimashadii ugu dambeysay in dadkaas la kala hago waxaan ku ballansannahay waqtiyada hadda xilligan ugu soo dhow ina nabadaasan isaga hor nimaado haddana baaq nabadeed ayaan jeedinaynaa baaqaynu waa nabadgelyo waa nabadgelyo baaq nabadeed waaye walaalahaynaan ujeedinaynaa dadku waa dadkii biyaha kala qaada jiray waa dadkii doonta wada saaraay meelow ku kala qaxo iyo meelow ku kala noolaada midda ma jirto deegaantaas allah u keenay waxaan u sheegaynaa inay gacmahooda kor u taagsanaan alla baryaan colaadana joojiyaan waana joojina anagu dhan dhankaaga walaalahaynana saasaan ugu baaqaynaa waxaan ku baaqayaa baaq nabadeed inay labada beeloodba ay u ganuglaadaan ay dhegaystaan walaalnimo iyo derisnimadii ay weligood ku dhaqnaa jireen ay ku wada dhaqmaan ku wada noolaadaan nabadaan u jeedinayna ugu baaqaynaa inay qaataanna ilahay baan ka rajaynaynaa deegaano fara badan abaaru ka dhacday dadkeedii baa soo guuray inta badan waxay ku soo baxeen degmada eriyadeeda wax dhibaataa kama jirin laakiin calaa kulli xaal nin kallihii ogba mara waagu kuu baryaha la yidhi hadda markaan waxaa dhacday xoogaha dagaal oon laba beelood isaga hor yimideen oo dad iska reer baadiyaha oo ka dhex dhacay sida meelna ka da-ay dhulkan hadda labada beelood u dhexeeya oo ay wada degaana ka dhacay dagaalkaasi soona meesha la yidhaha hirow ka dhacay xiriiraan samaynay labada beelood xaggooda waxgaradkooda ah haddana waa ballansannahay waxaan rajaynaynaa marka in wax kasoo dhmiro ka dhashaan hadallada aan hadda bilownay waxaana jecelnahay inaan kusii soconno ilaa xad inta aan guushii ka gaarayna inaan ku soconno aan jecelnahay ilaahayna hanugu guulayaan leenahay
muumin maxamed xalane gudoomiyaha maamulka degmada maxaas oo faahfaahin ka bixiyey khasaaraha dhimashadii dhaawaca ka dhashay dagaalbileedkaasi ayaa dhankiisa ku baaqay in colaada la joojiyo wax walba oo khilaafana lagu dhammeeyo wadahadal iyo walaaltinimo ka maamul ahaana ballan qaaday in intii karaankooda ay gacan ay ka geysan doonaan sidii halkaasi looga dhalin lahaa nabad waarta walaal dagaalku wuxuu ka dhacay deegaamo kala duwan oo dadka xoola dhaqatada ah oo roobkii uu ka daayo dadka xoola dhaqatada iskugu tagaan deegaankaas waxa waayeen eriya bood iyo qarac iyo meesha la yiraahdo dhababyaaley ceelxeero marka deegaamo saasoo kala duwan waayeen dadka reer guuraaga ahoo deegaankahan iskugu taga mogi hadda dad col meel kale kasoo duula ma ahanoo deegaan kale ka yimiday hadda odayaashii dhaqanka iyo anagaana ku baxnay haddana meel fiicanay maraysa dagaalka wuxuu ka bilmaay waa dad xoola dhaqata ah wuxuu ka bilowda walaal daaq uu ka bilowda khasaaraha waxaa dhintay laba qofoodaa dhimatay oo laba waqti oo kala duwan kala dhimatay marka ayadana sidii looga daba tegi lahay aan ku fal jirno haddoo layidhaha waxaan ku baaqaynaa dadaal nabadeed in nabad la iskula joogo in colaadaas laga hortago in dadka walaala dad meelo kala duwan kale ka yimid ma ahana dad meesha iskula dhasho iskula nool waaye in nabad iskula joogaan nabadaa caana badan qaalid maxamed ismaaciil kacase radio goobjoog beledweyn